nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa casharkeenna taxanaha inoo ahaa oo ku saabsanay boqorka yahuudda casharkii lixdan iyo sideedaad boqorka waxaa ka buuxsamay ammaanta dadka oo dhan oo webi urdun ayuu ka noqday oo ruuxii baa cidlada u keenay afartan maalmood ayaa dadka jaraabiyeen maalmahaasi waxba macun boqorka goortay maalmaha dhammaadeen ayuu joogay markaasaa dadkii wuxuu ku yidhi haddaa tahay qof dad awood badan ku dheh xaggaaga kibis noqo markaasaa boqorka boqorka baa u jawaabay oo ku yidhi waxaa qoran tahay dadka waa inay kibis keliya ku noolaadaan oo markuu ku kaxeeyey oo wakhti yar ku tusay qurumaha dunida oo dhan markaasaa ibliisku ku yidhi ibliiska oo matal u ahaa kuwa diidi jireen qaynuunada amarada ama taliyayaasha boqorka amarka oo dhan waxaan ku siinayaa iyo ammaantoodaba waayo waa la ii siiyey oo kii aan doonayo ayaa ii siiyey haddana haddaad hortayda timaadid oo aad raacdid qaynuunadayda oo ah qaynuunada aan ka saxiixay boqortooyada kulli adaa lahaan doonaa markaasaa boqorka u jawaabay oo ku yidhi waa qoran tahay waa inaad raacdaa amarka boqorka oo waa inaad isaga keliya u adeegto boqorka waaga wuxuu lahaan jiray maal fardo naago iyo waxyaabo fara badan oo dunida iska leh markaas u yeruusaleem geeyey oo wuxuu saaray munaaraddii boqortooyada ku dhex taalay oo ku yidhi haddaad tahay boqorka halkaas hoos istaaga tuura waayo waa qoran tahay dadkii askartiisa ayuu ku amri doonaa inay ku ilaaliyaan iyo inay gacmahooda sare kugu qabtaan inay gacantaadu dhagax ku dhiceen boqorka baa u jawaabay oo ku yidhi waa la yidhi boqorka waa inaad jiraabin markuu jiraabidda walba dhammeeyey ayuu ka tegay intii wakhtiga markaasaa boqorka wuxuu xoogii kula qaaday galilei warkaasina wuxuu gaadhay dhulka ku wareegsan oo dhan sanagogiyadooda meesha ay iskugu yimaadaan yahuudda ayuu ku baray dhammaanuna waa la wada ammaanay isaga markaasuu wuxuu yimid nasared oo ahayd meeshuu ku orkoray oo maalintii sabtida sida caadadiisu ahayd ayuu sanagogiyada galay boqorka wuxuuna istaagay inuu wax akhriyo waxaa loo dhiibay sharcigii meeshaasi oo goortuu sharciga furay ayuu helay meeshii lagu qoray waayo wuxuu subkay inaa war wanaag maskiinta ku wacdiyo wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan furnaadaan geyso kuwa xidhan caradooda iyo wararkooda u ogaado inaa kuwa bararaysan oo furfuro iyo inaan dadka ogeysiino sannada qalbiladooda ah ee boqortooyada agtooda degan markaasuu bilaabay inuu ku yidhaahdo maanta qorniinkani dhigihiinu maqla waa rumoobay sharcigu boqorka qoray waa mid hubaal ah in ay waxtar u leedahay boqortooyadaasi iyo farcankooda iyo farcankooda kale kanu miyaynan ahayn boqorka meesha ka soo jeeda kolkaasuu ku yidhi shikaliin waxaad masalka igu odhan doontaan dhakhtarow isbogsii wax kastoo aynu maqalnay ka fikira halkan dhulkaagana ku sameeya halkaasuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay idinku arka laakiin runtii waxaan idinku leeyahay wakhtigii celiyaas waxaa reebanu israa'iil ku jiirin carmalo badan oo nimankeedii ka dhinteen markii cirku saddex sannadood iyo lix bilood xidhmay oo abaar weyni dhulka ku soo dhacday laakiinse midhooda eliyas looma dirin naag carmal ah oo magaalada sarefta oo dhulka sidoon ku jirtay ma ahane wakhtigii uu boqorka wiilkiisa waxaa israa'iil ku jiray dad badan oo baras leh midkoodana lama dhaahirin naacamaan reer suuriyan ma ahane dhegeystayaal weli waxaynu ku guuda jirnaa casharkeenna oo aan ka soo qaadanay sheekadii boqortooyada waddanka yahuudda waagii hore ee as-aaska dunida ay ahayd markii kuwii sanagogeeda ku jiray oo dhan waxaa maqleen ayay u cadhoodeen markaasay u kaceen magaaladii ka sareen waxayna u kaxeeyeen buurtii magaaladoodii ka dhisn qaarkeedii inay ka tuuraan laakiin isagu intuu dhex maray ayuu iska geeyey taasi waa sheekadii aan ka soo qaadanay boqortooyada waddanka yahuudda oo ahayd taariikhdii sida ay ugu qoran tahay iyo sheekadoodii dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilka yagu waa radio somaly one at gmail t com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markayga mida